kulan wadatashi xeer degmiyo isku xirka hal abuurka dhalinyarada iyo howlaha dowladda hoose iyo waliba degmada warshiga ee gobolka shabeellada dhexe ka qabatay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose hirshabeelle kulankii waliba ku qeyb galay agaasimaha arrimaha bulshada guddoomiyaha degmada warshiga ee gobolka shabeellada dhexe ururada dhalinyarada ururada haweenka iyo mas-uuliyiin kala xanakumada ee dhalinyaradii haweenka ku qeyb qaaday kulanka wadatashiga ayaan kureen ku hadali iyoo sheegay inay ku shaqeyn doonana horumaryookii howlaha degmada warshiga ee gobolka shabeellada dhexe inaan samayno wax kasta oo degmada u baahan yahay ha noqoto maaragtay meeshii ay ka imaan lahayd xagga dhaqaalaha ha noqoto inaanu dhisno dhalinyaro kuwaas oo bulshada iskugu keena si ay u wacgeliyaan
waxaan rajeynayaa inaad ka tababarka oo maalmahan nila siinayay dhalinyarada waxaan jeclahay inaad ka faa'iidaysateen maalmahan tababaradii aa qaadateen waxaan idinka rabnaay haddii ilaahay ka raali noqdo inaad tababarkaasi nila tababaray aada noqotaan dad tababar la siiyey aan iloominaha oo maanta keliya ku ekaandoogin inkastoo dhalinyarada wax walba ay u baahan yihiin anaa usii dhamaytirayo dhalinyarada haddii ilaahay ka raali noqdo jiilka hadda cusub dadka la bedeli doono mustaqbalka waaye waxaan rabaa dhalinyarada inay garab buuxaan helaan
waxaan halkaas ugu imaanay siminaar oo gaaban oo inoo qabanaysay wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adda ay u imaansan yihiin midda koowaad waxaan rabaa inaan idhaahdo dhalinyarada laga qaybgelinayo saamaynta iyo qorshaynta siyaasada la xiriira deegaanka waxay u tahay horumar weyn deegaanka degmada dhallinyarada laga qaybgelinayo siyaasadda iyo qorshaynta dhallinyarada in laga faa'iidaysto maskaxdooda oo aadka u nugul oo fircoon hadda waxaan ognahay dhallinyaro badan oo waxaa jira soomaaliya oo soshaalkan ku aragnaa inya keeno maskaxdooda inya dhalaaliyaan waxyaabo badan sameehaayo qaar waxaa aragnay diyaarado sameehaayo qaar hub hub oo lagu dagaalamo sameeha aragnay qaab waxyaabo kaloo fiifiican oo wanaagsan oo sida caafimaadka kale wax loogu qabsamee aragnay marka dhallinyarada waxay u baahan yihiin in la dhiirigeliyo lagu garab istaago waxayna aad ugu qayb qaadahayaan siyaasadda iyo maamulka iyo deegaanka iyo degmada intaba gebagabadii guddoomiyaha degmada warshiga ee gobolka shabeellada dhexe maxamed xasan mataan inaa xiri kulankooda tashiga xeer degmiyo isku xirka hal abuurka dhallinyarada iyo howlaha dowladaha hoose wixii niila sharxay barnaamijkii aad barateen waxaa niila rabaa inaad dadkiina aad gaarsiisaan oo dadkii degmada oo idinka idinku sinaanin dadka aad u gudbisaan dadka aad la wadaagtaan degmadan idinkaa dadkeed ah idinkaana madaxdeed ah idinkaana dadka ay ku tashanayso maanta iyo beriba idinka waay haddii aadan isbedelkiina aadan ka shaqaynayna isbedel ma imaanayo adduunyada hadda waxay horumara lagu saraa dowladiska soomaaliyana aad u wanaagsan yahay dalkuna federaalism uu qaatay federaalna nin kasta gurigiisa wuxuu ku qabto oo ku quruxsado ayuu leeyahay maahana deriska waxay qabsadaan waxba lagaama siinaayo waxna kaama soo gaarayaan sidaas darteed ayaa isteedyada loo sameeyey degmooyinka dowlada hoose loogu sameeyey gurigaaga qurxintiisa adaa lagaa rabaa maamul hadday tahay iyo haddii wax kasta tahay haddii aadan gurigaaga laakiin quruxsan dadka deriskaaga gurigooda quruxsan martee au noqonaysaa hal maalinayna kaynaan maalmaha kale waad ka soo laaban doontaa marka waxaan rabnaa warshiq maadaama degmo taariikhi ay qadiimi ay tahay degmo diimeed ay tahay degmo ganacsi ay tahay degmo dalxiis ay tahay waxaan rabnaa waxaasoo dhan inaan ka faa'iidaysano aadaa u mahadsantihiin waa idin mahad celinaa shaqada aad u joogtaan aadaa u mahadsantihiin